haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan xukuumadda somalilan ayaa wadda qorshe ay haamaha shidaalka ee berbere ugu wareejinayso maamulkooda shirkado gaar ah oo ka dhisan somalilan hase ahaatee arrintaasi waxaa go'aan ay ku laalayaan ka soo saaray golaha wakiilada ee somalilan waxaase sharcinimada go'aankaas dib ugu soo celiyey golaha wakiilada madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo mar kale ayaa guddoomiyaha golaha wakiiladu uu madaxweynaha dib ugu celiyey go'aankii xafiiskiisa soo gaadhay waana goobta uu ka curtay murankan cusub maalintii shalay ee sabtida ahayd ayaa xildhibaano tiradoodu gaadhayso ilaa siddeed iyo soddon mudane waxay golaha wakiilada ee somalilan horgeeyeen mooshin ay ku taageerayaan go'aanka xukuumadda hase ahaatee guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo shirkaas guddoominayey iyo ku-xigeenkiisa koowaad baashe maxamed faarax ayaa isku maandhaafay sida loo maaraynayo mooshinkaasi waxayna gaadhay gacanka hadal dhex maray labada guddoomiye inkastoo ay markii dambe raaligelin bixiyeen haddaba xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doodaha sharci ee labada dhinac kala adeegsanayaan iyo gundhigga sharci ee wareejinta haamaha shidaalka berbera waxaana marti iigu ah guuleed axmed dafac afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee c b a ee xarunteeda tahay hargeysa islamarkaana ah sharciyaqaan ka soo shaqeeyay hay-adaha sharciga ee somalilan inta barnaamijkani socdona qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doonaa ugu horreyn guuleed ayaa sharaxaad ka bixinaya doodaha ay dhinacyadu isku maandhaafsan yihiin bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan idin salaamaya idinka iyo dadka dhegeystayaashaba doodaas waxa nuxuru ah ama halkay ka duulaysaa wuxuu ku san yahay haamaha shidaalka berbera oo ah haamaha ay leedahay dowladda somaliland oo la sheegay in xukuumaddu wadahadal kula jirto shirkado gaara si ay ugu wareejiso maamulka haamaha oo looga keeyo wakti cayiman ay shirkaduhu maamulaan taas baa keentay kolkaa in xisbiyada siyaasadda iyo xildhibaanada golaha wakiiladu ku kala qaybsanaadaan aragti ahaan ma habboon tahay in la wareejiyo iyo habka ay tahay in loo raaco marka murankaa dhinacana siyaasadda ka ah oo u badan dhinac siyaasadeed ayaa yeeshay dhaliyey su-aalo sharci oo la xidhiidha awoodda inay u leedahay dawladdu iyo inaanay ulahayn iyo habakay tahay habka ama marinka sharciga loo marayo murankaasi kolkaa wuxuu soo gaaray golaha wakiilada oo xubno ka tirsani ay keeneen mooshin ama codsi ay ku dalbayaan in laga reebo dawladda ama laga mamnuuco inay wareejiso haamaha shidaalka kolkaa waxay soo saareen golaha wakiiladuna go-aan ay leeyihiin waanu laalay heshiiska ay shirka dawladdu la geliso shirkada gaar loo leeyahay dawladuna markii dambe waxay ku dooday inaanuga jirin heshiiskaasi marka muranku wuxuu ku saabsan yahay wareejinta ama shaqaynta hadba sida hadalka loo dhigo haamaha shidaalka doodaha waxyaabaa lagu dooday waxaa kamid ah dawladda oo kale sharciyan waxay leedahay awood sharci baan u leenahay in aan hantidaa heshiisii geli karno marka dhinaca shuruucda markaad yaro ah akhriday dawladdu dhinaca sharci ma u leedahay inay haamaha heshiisyo macnaha cid ku wareejin karto innaga oo dhinaca siyaasadda aan ka eegin marka la eego qodobka labiyo tobnaad ee dastuurka somaliland oo si mugla uga hadlaya hantida guud khayraadka dabiiciga iyo wax soo saarka wadaniga ah wuxuu sheegayaa inay dawladdu u leedahay awood inay hantida hanti yeelato hantidaana ay ku tasarufi karto iibin karto sida qofka caadigaa karayn karto wax ku bedelan karto oo ay tallaabooyin ka qaadan karto marka marka laga eegiyo ku tasarufi kastaba sharcidu samaynaya ay ku yeelan karto weliba xukuumadda buu isticmaalaya uma odhanayo dawladda marka markaad qodobkaa eegtid si guud ahaan xukuumadda awoodda u leedahay waayo haamaha shidaalku waxay ka mid yihiin hantida guud ee xukuumaddu gacanta ku hayso marka wareejinta laga eegayo waxaase su-aale ka imanaysaa marka dambe oo doodisho dhalan kartaa qaabka loo marayo ama marinta loo marayo laakiin mabda-a guud ee hore ee noqonayo dawladdu ma wareejin kartaa hanti ay leedahay jawaabtu si kooban waxay noqonaysaa ha waayo farqada saddexaad ee qodobka labiyo tobnaad baa taas si cad u cadeynaya oo dawladdu hantida uleeda awood ba uleeda inay yeelato gacanta ku hayso hanti guurta ah ama midna guurta ah iibiso kirayso bedelato qiimo u dhigma ku samayso ama si uun ugu taasirto sharci ahaan hantidaas wan gartay waan kugu soo noqon doonaayo su-aalo badan baa xagga kaa weydiin doonaa lakin dhegeyste ku sugan magaalada berbera bal magacaaga iyo su-aalsha aad arrinta ka qabtid ama faallada bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullah salaam si wanaagsan baa lagu maqlaya waan salaamayaa garyaqaanka iyo weriyaha ismaaciil farjar diinkaraa waxaan doonayaa inaan weydiiyo garyaqaanka waa maxay faraqa ka dhexeeya iminka labada garab ee wakiiladu ay isku haystaan na garabka ciro ayaa ku saxsan in maxay hayday mise haddii uu ansixin waayo sharcigu muxuu sharcigu odhanaya waxay ku duudayaan isla qodobka ayaa wuxuu odhanayaa markuu sheego dawladdu inay tasrifaad ama xukuumaddu u leedahay wuxuu odhanayaa si sharciga waafaqsan marka su-aasha sharci ee dhalatay waxay noqonaysaa wareejinta ama kiraynta haamaha shidaalka berbera habka ay dawladdu u wadaa ma yahay si sharciga waafaqsan marka iyagu waxay leeyihiin maaha hab sharciga waafaqsan bay ku duudayaan oo waxay leeyihiin laba masalay ku duudayaan midka koowaad waxay ku doodayaan inay ahayd in la mariyo waxa loo yaqaano tenderka ama in la shaaciyo la xayeysiiyo oo ay dadku si siman usoo dalbadaan ay ay ayay awoodda saarayaan laakiin waxay haddana dhinaca kale dooda u badan tahay tu dhaqaalaha iyo siyaasadda la xidhiidho ina waa inaan hadda aan ahayn eriyada aan doonaya anu ka hadlo oo la xidhiidha ma wanaagsan tahay ama ma haboon tahayba in haamaha shidaalka lagu wareejiyo brivate oo dan ma u tahay ay oo dhinaca dhaqaalaha ayay ayay ka shidaal qaadanaysa oo siyaasada ku lug leh laakiin iyagu waxay awoodda saarayaan procedureka waxay habraaca ay dawladdu u marayso wareejinta hantidu maaha mid sharciga waafaqsan oo la shaaciyo dadku si siman ay usoo dalbadeen oo iyagu waxay aaminsan yihiin oo ku doodayaan in dawladdu cid gaara hadalkooda marka loo raaco ay ku naasnuujinayso marka dawladoodu waa habka habka iyaga ma diidi mana diidi karaan sharciyan in dawladdu ku tasrifto hanti ma guurto oo ay gacanta ku hayso bal horta intaanu su-aal kale ku weydiin dhegeyste kale oo dalkan ku sugan hindiya ee nagala soo hadlay bal magacaaga magacaygu waa cabdiraxmaan su-aashaan qabaa waxay tahay golaha wakiiladu awood ma u leeyihiin inay ka doodaan heshiishaan dhammaan oo aan la oo aan la horkeenin golaha wakiilada se dastuurku ma kala qeexaya heshiisyada golahu ka doodi karo waan gartay su-aashaas iyoon kugu soo noqon doonaa su-aal kalead qabta adigu lahayd guuleed arrintaa bal maxaad ugu jawaabi la dhegeystaa su-aal aada iyo aada muhiim u dhegeystuda weydiiyo laba dhinac isugu jirta midda koowaad waxa weeye heshiis aan loo keenin golaha wakiilada awood ma uleeyahay inuu ka doodi karo taasi waxay yeelanaysaa laba dhinac bay yeelanaysaa dooda golaha wakiiladu waa inaan xasuusanaa oo ay mar walba maanka ku haynaa golaha wakiiladu waa golo sharci islamarkaana waa golo siyaasadeed oo waxa jooga xubno siyaasiya xisbiye kala duwan ka yimi mise waxyaabo badan oo dalka khuseeyay ka doodi karaan oo ka wada hadli karaan oo waa nooc ka mida shaqadooda inay dooda iyo discussion ka galaan danaha dalka ka socda laakiin marka dhinaca naaxiga ama janibka siyaasadda sharciga laga eegayo waxay noqonaysaa go-aamada ay ka soo saaraan arrimaha sharciyan ma yihiin kuwa dhaqangala mise maaha dhinacaasay noqonayna laakiin haddaynu eegno xagga awoodda haa dalka ka dhacaya inay ka hadlaan oo ka doodaan oo oo ka hadlaan dee awooddoodain waa wakiiladii shacabka oo ahayd inay dadka ay matalaan daroonkooda ay ku hadlaan dhinaca siyaasadda laakiin su-aashaada marka waxay daba socotaa su-aashaada labaad ee odhanaysa heshiisyada ay ka doodi karaan ee amansixin karaan maxay waa inaynu xasuusnaanaa muddo dheer somaliland tan iyo labada kun iyo koodii waxaa muran weyni ka dhexeeyey golaha wakiilada mar walba jira iyo xukuumadda hadba jirta wuxuuna asalkeedu ahaa noocyada heshiisyada ay tahay golaha wakiilada in la hor keeno ay xukuumadda ku waajibinaya waa kuwe mar walbana dawladdu waxay u arkaysay heshiisyadaas inay yihiin oo keliya heshiisyada caalamiga oo heshiisyada maxalligaa inaan golaha wakiiladu awoodu lahayn waa tii total markii haamaha shidaalka lagu wareejinayay iyo baarlamaankii waagaa jiray aadka ugu murmeen weye marka sharciyan su-aalo badan baa ka taagan dastuurku wuxuu odhanayaa heshiisyada ay ka mid yihiin kuwa dawliga ah oo internationalka ah iyo heshiisyada keenaya culayska dhaqaale waa in golaha wakiilada loo keeno marka su-aashu mar walba waxay noqonaysaa lagu murmi karaya heshiiskani ma yaha heshiis dawliga ama ma yaha heshiis keeni kara culays dhaqaale marka arrinkaas waa arrin muran badan ka taagay oo aanayna sahlanayn in jawaab la bixiya waxayna ahayd oo lagaga bixi kari lahaa insameeyo baarlamaanku sameeyo faahfaahinayo noocyada heshiisyada ay tahay in loo keeno iyaga iyo kuwa ay tahay xukuumaddu inaanay golaha wakiilada u keenin waayo haddii heshiis walba dawladda lagu khasbay inay golaha wakiilada u keento awooddii ay dawladdu lahayd inay shaqo walba qabato ayaa meesha ka baxaysa haddii ay dawladdu heshiisyo badan iska gasho iyadoo aan golaha wakiilada u keenin waxay dhib ku keenaysaa xagga accountabilityga iyo xisaabanka wan gartay marka isla su-aashaas oo kale miyaan la odhan karin guddoomiyaha laftigiisu waa xeerkii uu sheegaya waayo waxaan ogeyn guddoomiyaha golaha wakiilada laftigiisu markii uu waraaqda madaxweynaha u qoray in uu madaxweynaha ku yidhi waxaad soo samaynsaa xeer lagu maamulo hantida guud marka ma la odhan karaa xeerkaas oo kale weeye waxyaabaha fududayn lahaa doodan soo afjari lahaa runtaa weeye waa in la helaa bay ahayd xeerka lagu maamulayo hantida maguursada ee qaranka oo ka ballaadhan haamaha shidaalka oo marar badan murano badanina ka dhasheen qaabka loo wareejinayo qaabka lagu tasrifi karo go-aanada wareejinta sida loo qaadanayo iyo heshiisyada la geliyayo noocadda ay yeelanayaan in xeer laga sameeyo waad ku saxsan tahay waxay ahayd in la sameeyo waana laga gaabiyo dhinacyadoo dhamina way ka gaabiyeen wayna fududaan lahayd maanta waayo qodobka labiyo tobnaad ee dastuurka oo mabda guud dhigaya in dhowr iyo tobankaa sane ee dastuurka samaysnaa in sharciyaqaanadu ku dulmurmaan ma ahayn ee xeer gaaro faahfaahinaya inuu jiraa way ahayd waa runtaa taas waan gartay dhegeysta kaleoo magaalada boosaaso inaga soo biraan khadka telefoonka siinaya bal magacaaga
magacayga waxa weeye maxamuud maxamed ismaaciil aad baan u salaamayaa xiriyaha iyo garyaqaanka xirciqaanka waxaan anigu su-aasheedu waxa weeye maadaama guddoomiyaha golaha wakiiladu uu sharcigii laalay maadaama uu yani yiri already way dhamaatay wax soconayaana may jiraan maxaa maanta shir keenay in baarlamaanku mar labaad keenaan mooshin labaad oo ah in laga doodo sharci ma tahay taas wa waxa weeyaan sidaa marka horeba sheegay haamaha shidaas laba waxa aada iyo aada ugu badan murankeeda siyaasadda ku badan oo wayna xasuusnanaa guddoomiyaha golaha wakiiladu sidoo kalena waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn marka mar walba iyaga xukuumadda iyo iyo xisbi mucaaradka muran siyaasiga baa ka dhexeeya taasi waxay saameyn badan ku leedahay qaabka ama waddooyinka sharciya dhinacyadu marayaan golahu markii hore go-aan buu soo saaray uu ku laalayo leyi waxaan ku laalay ama waanu ku diidnay heshiiska ay gashay dawladdu dawladdu waxay ku joogtay inaanay heshiisba gelin hadda waxaa dhacday xildhibaano ka tirsan isfagolihii baa soo celiyey arrinkii oo le kii hore waa inaan ka tabatagnaa taasi sharciyan sharciyan waxay way way kakan tahay waxay ku kakan tahay golahu go-aanka uu soo saaray marka hore muu hayn mashruuc sharci ama wax sharci waajib kaga dhigayo xukuumaddu inay qaadato muu hayn sababtoo heshiis loo keenay oo ay ka doodeen oo ay laaleen muu jirin muu jirin marka xaggaa golahu wuu ku saxnaa haddana dhinaca kale oo guddoomiyaha golaha guurta uu ku saxnaa laakiin haddana dhinaca kale in isla golihii iyadoon xukuumaddii aanay ku khasbanayn marka horeba inay qaado haddana isla golihii isla mawduucii inuu mar labaad isla karfadhigii soo celiyey isaguna wuu ku khaldiyay marka waxaad moodaa labada dhinacba waxaa in badan hagaya go-aamada siyaasiga ahi inay ka dheereynayaan maaragtay inay sharciga ku noqdaan oo markay go-aan siyaasiga qaataan dabadeed ayay raadinayaan qodobo sharciga ay ku waafajiyaan doodooda ee marka hore ma dasayaan aniga sida ay muuqataa sharciga marka golihii wuxuu hadda ka doodayaa go-aan cusub oo isla xildhibaano keeneen isla xildhibaano golaha ka tirsan keeneen marka horena isla xildhibaano golaha kamid aya ayaa go-aanka ayaa go-aanka gaaa waan gartay laakiin taasa arrinkii ka wax ka dhigayso ka kan guddoomiyaha golaha wakiilada oo kale doodiisa haddaad dhegaysanaysay wuxuu adeegsanayey qodobo kamid a xeer hoosaadka golaha wakiilada oo uu leeyahay kalfadhi gudihii mooshin laba jeer lagagama wada doodi karo arrintaasi iyada dooda sharci sidee bay u haysataa wuu wuu ku saxsanaataa guddoomiye waayo si shacabka u sheegaya qodob inaan isla mawduuc loo keeni karaynin golihii ka wada keeni karaynin waayo waxay tani kasoo horjeedsan tahay yacniga nuxurka iyo sharafta golaha golahu wuxuu aqlabiyad ku ansixiyo isla kalfadhigii dib ugama soo noqon karo oo ma odhan karo haddana go-aankii ka duwan baanu ka gaadhayna oo in la ilaaliya golaha maaragtay sharaftiisa in la ilaaliya laakiin waxan waa xeer hoosaad waxaa habooneed maanta waxay ahayd inaan golahu gacanta dee isku qaadin ay dood ku dhamaysto waxooda iyo wadahadal uu ku dhamayso waayo golahani waa golaha shacabka matala waa golaha dooda la yihahda adduunka debate buu samaysan yahay iyo discussion la discuss bay marka maanta dee waxa dadka shacabkaa ka nixinaysay waxay ahayd inay faraha isula tagaan shir guddoonkii laakiin qodob ahaan guddoomiyuhu wuu ku saxaa waxaa jira xeer hoosaad kala amraya brotocoolka habdhaqanka anshaxa inkastaad ka bi- ka dhawaajisay haddana miisaankii ama sharaftii golaha wakiilada culays intee la eg bay ku yeelanaysaa marka la arko shir guddoonkii golaha oo isku fara saaraya xildhibaanadii hortoodii xitaa way dhici kartaa mararka qaar xildhibaanada laftigooda inay inay isfara saaraan marka dhinaca bal markaad eegtid anshaxa sharci ee ethigiska u yaala golaho kale dib badan bay ku ahayd oo dadka dadweynaha daawanaya ee dee madaxdoodii ahaayeen way ka naxayaan markay arkaan in golihii haybada ahaa waayo maamuuska marka madaxweynaha iyo golaha guurtooda shirguddoonkooda laga yimaado dee guddoomiyaha iyo shirguddoonka golaha wakiilada iska lahaa marka inay iyagu gacmaha iskula tagaan waa arrin wanaagsan mayahay inkasta markii dambe raaligelin ka bixiyeen marka arrinkaasi bulshada wuu ka naxiyay laakiin waxaa jira ismaaciil oo qodob laba qodob oo muhiima oo muranadan soo celcelinaya mar walba waxay tahay golaha wakiilada tira ahaan waxa ku badan marleyba xisbiga mucaaradka ba waxa ku badan xisbiga talada hayo kulmiya xildhibaanadiisa laakiin guddoomiye waxa uu ah guddoomiyaha xisbiga kasoo xildhibaan kasoo jeeda xisbiga wadani oo tira ahaan lagaga badan yahay golihii lagaga badan yahay marka mar walba muran ayaa ka dhaxaynaya guddoomiyihii golaha iyo xubnihii golaha ka tirsanaa ee badankoodu ahaa aqlabiyadda xisbiga talada haya caadiyana normally wadamada caadiga baarlamaanada waa inuu qofka talada hayaa golaha hayaa yahay qof ka yimi xisbiga ugu badan ama isbahaysi berigoodana wuxuu ku yimi guddoomiyuhu isbahaysi wixii iyo kulmiya oo marka labadooda laisku daro tirada ugu badan ee aqlabiyadda keenayeen ah marka waxaa afgriisa lagu yaala stability ama deganaanshihii golaha ayaan fadhiyin waayo guddoomiyihii baa wuxuu ka tirsan yahay xubno minority goobta ku ah taasi waa qodob qodobka labaad ee tahay mar labaad in la xasuusnaadaa waxay tahay mar dhexe oo ay muran dhex maray xisbiyada xisbiga kulmiye xubnaha ku jira golaha iyo guddoomiyaha oo ay dooneen inay xilka ka qaadaan dhexdhexaadin la gacay oo guursigu gashay ayaa waxay u qaabaysay inaan guddoomiyahan xilka laga qaadi karin bay soo jeediyeen oo go-aankii noqday la la raaco islamarkaana ay go-aanada u qaataan qaab shirguddoon ama qaab collective ah marka nuxurkii heshiiska aad iweydiinaysid xerhosaadka aad iweydiinaysid aalaa golaha wakiiladu marka uu shaqadiisa qabsanayo wuu iska dhiga dhinacuu isaga duwa oo ma ma- ma maro taasina waa waxyaabaha dhibaatada ku abeexay waayo waa inay mar walba procedureka u yaalla ama xeerhosaadka u yaalla ay sidiisa u raacaan haddii doonayaan inay qodob ka bedelaan ay ka bedeli karaan iyaga gacantooda ugu jira marka Waa labada qodoba ee taariikhiga ay muddada dheer soo jiitay khilaafaadka iyo muranada ka dhexeeya golaha mar walba xuduudeedii waan gartay inta aanan gebagabada u iman aan dhegaystihii dalka een, hindiya joogay ayaa mar kale een, su-aal qabay Aan- bal haddaad siiyo een, su-aashii ugu dambaysay siduu sheegay garyaqaanku xukuumaddu waxay awood u leedahay inay krayn karto iibin karto waa la ogaa waktigii dawladdii riyaale ee haamaha shidaha haamaha berbera inay haayeen kooto xukuumaddan ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay noqon doonin kooto cid gaara u xidhan waayo waxay dhacday dad shidaalkanu dib u celiyey xukuumaddu ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay kooto noqon doonin haamaha shidaalka berbera waan gartay een, guuleed sharciyan xukuumadda shaqo kastoo qabanayso mid baa dastuurka ku waajibinaya waa inayna ayna tahay inaanay ka beyrbeerin wax walba oo dad shacaba lagu wareejinayo waa ko waa inaan koorta laga dhigin waa inuu furaada waa suuq xora waa inuu noqdaa lamber laba waa inuu noqdaa wax cid kastaa soo codsan karto u tartami karto guddex dhexdhexaadii intay deristo cidda awoodda u leh ee dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan ka bixi karta in la siiyo taas waa waajib mar walba xukuumadda looga fadhiya xeer ma jira ha xeer wuu jira oo xeerkii qandaraaska wuu jira oo dhigaya laakiin xeer si gaara haamaha shidaalka u maamulaya lama sameynin waynaan helin la sameeyo waayo hantida sidaa u ballaaray haamaha shidaal kamid yihiin iyo dekaduhu kamid yihiin eerboodadu kamid yihiin wayna xeerar gaara leeyihiin hadda eerboodado kale si fi- xeerkii bogista hawada baarlamaanka horyaala oo sida loo maamulayo sharaxaya waa in kii dekadaha la helaa kii haamaha shidaalka la helaa kii dhulka la helaa waa qabyooyinka laga rabo xukuumadda iyo baarlamaanku inay waan buuxiyaan gartay si muranada siyaasiga ah ee mar walba wuxuu siibanaya sharci ee dabadeedna daldaloolooyinka sharciga ee jiraa uu u fudaydinayo nihaayad inay aadka u murmaan loo daboolo Waa.
sharcigu noqdo mid dhisma oo la jaan qaadi kara horumarka siyaasi iyo midka dhaqaaleed ee dalku samaynaya maalin walba waan gartay Een, guulada dad si kooban iigu sheegtid dhinac walba laba aragtiyood oo iminka laysku hayaa nuxurkan waxaa laiskaga soo horjeedaa waa wareejinta haamaha shidaalka ee berbera oo ayaa labada dhinacba kala taageersan yihiin oo doodaasi baarlamaanka iminka ka dhex socotaa waa tii dee in shirguddoonka isfarsaaro ay xitaa keentay markaad eegtid maxay labada dhinac gar ku kala leeyihiin maxayse ku kala khaldan yihiin dhinac walba bal haddaad yara eegtid labada dhinac waxay noqonaya mar baarlamaanka dhexdiisa bay midi noqonaysaa baarlamaanka dhexdiisa murmaya gacmaha isu qaadaya waa inuu ku noqdaa xeerhoosaadkiisa saaxa oo halkuu gacmaha isku isticmaalayo cod iyo hadal ku kala baxaa taasi waxa weeyaan ceeb bay somalilaana ku tahay iyagana ku tahay waa inay iska daayaan falka hadalka inaan soo noqnoqon taasi waa ta gudahooda laakiin tahaamaha shidaalka haddii la doonayo in la derso si dulus waa in cunsurka siyaasiga laga daaya waa in la kala saaraa cunsurka siyaasiga ama siyaasi ahaan muranka ku jira ee xisbiga mucaaradka iyo muxaafidka isku muuqda gaar la dhiga ta qaanuunka aana gaar la dhiga ta qaanuunka hay- waa ila caddahay aniga midnimada gudub badan in gudama jiro sababtaa xukuumadda awood bau leedahay hantidan inay inay inay inay inay wareyso laakiin xukuumad soo bandhigta oo ay xayeysiisa oo ay dadka u furaata oo la garanaya habka sharci loo marayo iyo qofka la siinayo sababta loo siiyey wuxuu isagu ku mutay ee qofka kale ku mutaysan waayey waa in la siiya waa in lagu qancin karaa dadweynaha sababta loogu baahday in cid gaara lagu wareejiyo marka waa in labada la kala saaraa oo procedurkaa sharci in xukuumadda awoodda saartaa inay saacdo dadka siyaasiyan ka hadlayaana dee ay ka fa- ka ka da-ayaan maaragtay qodobada sharciya siyaasadeeda laisku Waan qabay inkastoo mar walba ay adag tahay siyaasadda iyo sharciga in la kala saaro way dee dhib badan leedahay dooda kale ee golaha dhex taalla waxaa ka mid ah mooshin sharci iyo xeer ka soo baxa golaha wakiilada een, tusaale ahaan madaxweynuhu ma soo celin karo een, mooshin loo gudbiyey iyo madaxweynuhu xeer keliya awood u leeyahay bal taasoo iyana gundhig u ah arrintan murankan ka dhex taagan golaha baarlamaanka kun toddoba iyo toban dastuurka cadaynaya madaxweynuhu wuxuu soo celin karaa mashruuc sharci keliya laakiin go-aanada golahu gaaro kuma soo celin karo dhinaca kale go-aanada golahu gaara qasab kuma aha madaxweynaha inuu fuliyo waxaa qasab ku ah madaxweynaha inuu fuliyo mashaariicda sharci keliya marka taa labadooduba way ku qaldan yihiin sharciga way iska indhatiraya madaxweynuhu inuu kusoo celiyo go-aan ay gaareen golahu awood uma leh because go-aan sharci maaha mashruuc sharci maaha act maaha toddoba iyo tobaatan xeer kusiinaya haddii kale way daframaya golihii waxaan shaqayn karayn buu noqonaya islamarkaana iyagu go-aanada ay soo saarayaan ee siyaasiga ah mashruuc sharci hadday doonayaan haamaha shidaalka inay mamnuucaan in la wareejiyo forever waxay soo saari karaan wax loo yaqaano mashruuc sharci ama xeer ka hadlaya haamaha shidaalka sida loo maamulo oo odhanaya weligii dowli bay ahaanaya gudaha guursi lagu gudbaya dabeedna madaxweynuhu u tegaya madaxweynu markaa ma uu soo celin karaa ma uu ansixi karaa intuu processka ku jirana haamihii lama wareejin karo wadadaa sharci way u furan tahay golaha eh, wakiilada laakiin wadadan kale tub sharciyan maxay weyn yeelanaysa maaha laakiin kusoo celinta iyana way ku gordhay marka waxaasaa labaduba halkaas inaanay wadadii sharci raacin ee moor u badan yihiin siyaasi waxay waan xusuusnaanaa go-aanadooda marka aanay xitaa saameyn sharci lahayn golaha wakiilada saameyn siyaasadeed bay leeyihin wax golaha wakiilada shacabka kasoo horjeesta madaxweynuhu way ku adkaanaysa inuu ka hor yimaado oo taasaa keenaysa madaxweynuhu inuu doono inuu golihii ka helo taageero dambe laakiin qaanuun ahaan awood badan mada go-aanka ay soo saareen guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxay nagaga eeg barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa guuleed axmed dafaac afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee c p a qaar ka mida dhegaystayaasha ayaa intii barnaamijku socday su-aalo weydiinayey tan iyo intiinu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga teginaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegaysta halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a